station
warkii oo fidsan bisha nofembar maanta waa saddex iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo afar iyo toban warka waxaa si toosa idinkaga akhriyi doona stuudiyaha wadajir radio ee magaalada atlanta anigoo cabdilcasiis siidi wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan caawo kulamo aan loo kala kicin oo dhanka madaxda dowladda iyo weliba xildhibaanada ay ka jiraan magaalada muqdisho kuwaasi oo loogu diyaargaroobayo kulan maalinimada berita ah baarlamaanka federaalka soomaaliya uu ka yeelan doono arrimaha mooshinkii hore looga keenay ra-iisul wasaare cabdiweli haddaba wararka haatan isa soo taraya ayaa waxa ay sheegayaan in gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya rofesor maxamed sheekh cismaan jawaari oo galabta kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kadib kalkii booqasho maalin qaadatay uu ku tegay dalka jabuuti ayaa waxaa lagu soo waramayaa isaga iyo madaxweynaha in kulankoodii uu kasoo baxay in uu codsaday in la sameeyo ciidan ilaaliya nabadda xildhibaanada iyo weliba goobta ay kulanka ka dhici doono oo ah xarunta golaha shacbiga madaxweyne xasan sheekh ayaa waxaa lagu waramayaa in gudoomiye jawaari uu u cadeeyey in ciidamada nabad sugidda gaar ahaan taliyahooda cabdiraxmaan tuuryare uu ballanqaad cad ka haysto islamar ahaantaana la keeni doono xarunta ciidamo ka socda nabad sugidda soomaaliyeed sidoo kalena ciidanka booliiskana halkaasi la duldhigi doono ayadoo sida uu wararkan ay soo taraya ay ku waramayaanna ay sheegayaan in madaxweynaha iyo jawaari ay ku ballameen maalinimada berita ah in aan dib looga laaban arinka ku saabsan mooshinka marka hore in la horkeeno xildhibaanada baarlamaanka si ay oga doodaan gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir sidi ayaa waxa uu ka waramayaa in degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose haatan ay noqotay goob doomuhu ay ku soo xirtaan islamar ahaantaana ay ka ambabaxaan ayadoo aan haba yaraatee maamulka gobolka iyo kan degmada midna ka warhayn waa kan warbixintaas waxaa noo soo diray waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur sidi ayaa wuxuu ka hadlay xaaladaha gobolka shabeellaha hoose waxa uuna sheegay inay jiraan maraakiib iyo weliba doonyo isaga soo xirta degmada baraawe kuwaas oo si sharci darro ah xeebta degmada baraawe kaga qaada waxyaabo aan la ogolayn oo dhuxusha ay ka mid tahay digniin ayuu u diray maraakiibtaas iyo doomahaas waxaana hadaladiisi ka mid ahaa tan kale dekeda baraawe madaxweynaha amar buu kasoo saaray oo oo ahayd in dhuxusha taalla aan la dhoofin karin meesheeda inay ku baabacdo marka arrintaasi waxaan u sheegaynaa ganacsatada rabta oo maraakiibta doomanka baraawe usoo diraysa tallaabo sharcigan ka qaadan hadday joojin waayaan waa in deg dega maxaan ku irahda ay u joojiyaan doomanka ay usoo dirayaan degmada baraawe dekeda baraawe marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in arrintaasi meel fiican inay gaari doonto cabdulqaadir maxamed nuur sidi ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay horumarka gobolka iyo weliba xagga beeraha waxa uuna sheegay in xilligan wixii ka dambeeya ay rajeynayaan in xagga beeraha gobolka horumar badan ka gaaro qudaartana meelo kala duwan oo caalamka ah loo dhoofiyo waxaan rajaynaynaa insha allah in dhoofitaankii qudaarta kala duwan iyo mooska gobol shabeellaas inay bilaaban doonto insha allah maalmaha soo socda iyo dalagyadii iyo xoolihiiba gobolka shabeellaha gobolka keliya soomaaliya wax dhoofiyo wey qorsheha la xigo waxa waaye in beeralayda maxaan ku yidhahda si nabadgelya inay ku ganacsadaan waxaa kaloo ugu hambalyanaya runtii beeralayda oo laftigooda intaasoo sano baan cashuur ka qaadi weynay ayadoo isbaarooyinkaas daraadooda maxaan ku yidhahdaa ayagana ay waxba dhoofsan waayeen maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho majaajiliistihii soomaaliyeed ee ilka case ayaa maanta waxaa lagu aasay magaalada muqdisho warbixin aaska iyo weliba wasiirka warfaafinta oo ka qayb galay iyo fanaaniin waxaa noo soo diray waryaheena maxamed kaafi muqdisho maanta waxaa lagu aasay allah u naxariistee cabdi maxamuud ilka case oo ka mid ahaa majaajilaystayaasha soomaaliyeed kuwooda ugu caansan kaas oo maalnimada jimcada ahayd ku geeriyooday muqdisho abwaan maki xaaji banaadir oo warbaahinta la hadlay aaskii marxuumka kadib ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in meel lagu ogaado caruurtii uu ka tegay majaajilista ilka case waxaa xilniga saaran yahay amaba inaan ka fikirna loo baahan yahay agoontii uu ka tegey walaalkeenna oo ka kooban laba gabdho laba wiil aan dhaho hadal hilmaankuma jiro iyo hal gabar waa ku filannahay waa ku filannahay madaxdeennana waa nala joogtaa in aan wax ka nidaahno waa ku filannahay agoontaas waxa keliya oo laga fikiraayo waaye aaskii ilaahay waa noo fududeeyey agoontaas maxaan ka leenahay wasiirka warfaafinta soomaaliya mustafa sheekh cali dhuxul oo ayaa asna ka hadlay goobta lagu aasay allah u naxariistay majaajilaystihii caanka ahaa ee ka tirsanaa howballada waaberi cabdi maxamuud ilka case waxa uuna yidhi reerkii uu ka tegay iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna u tacsiyeynaa waxaan dareemi karaa hadallada u muhiimsan waa la sheegay laakiin midda aan raynaan ka hadla waxay ahayd reerkii uu ka tegay carruurtii annaga kolley ka wasaarad ahaan iyo ka wasiir ahaan waxaan u samayn doonaa qorshe haddii la idhaahdo waxaan la wadaagi doonaa waaberi iyo reerkiisa sida ugu dhaqsaha badan waxaa kana samayn doonaa insha allah kasoo qaybgeli doonaa tacsida maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintiisan uu ka soo diray magaalada muqdisho madaxweynaha ismagacaabay ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa maanta waxaa markii ugu horreysay uu soo hor istaagay saxaafadda magaaladaasi baydhabo shariifka ayaa waxaa lagu waramayaa in uu ka hadlay xaaladaha guud ee haatan ka jira gobolka isagoo weliba soo bandhigay in guud ahaan uu amniga gobolka uu wax ka qaban doono isla mar ahaantaana waxa ugu horeeya ee uu samayn doono ay noqon doonaan dib u heshiisiin guud ee uu la galo kooxaha kale ee ka jira gobolka waa kan shariifka oo ka warbixinayay shirka jaraa'id uu ku qabtay magaalada baydhabo waxa u horeeya oo aan ka shaqayn doono waa dib u heshiisiin dadka degan saddexdan gobol baa iyo bakool iyo shabeellada hoose waxaan ugu baaqaynaa nabad walaalnimo midnimo iyo dowladoodii oo ayagana ay la shaqeeyaan dowladeena wixii ayaga danahooda ay ka shaqayso waxa allaala wixii walaala oo hadda ka maqan broseskanna waa soo dhoweyneynaa albaabadanada waa u furan yihiin waxaan leenahay walaalow soo dhowow kaama lihin nagama lihid waxaan rabnaa inaan anaga oo walaalaa oo gacmaha is haysanno wixii la dhiseen inaad nala ogolaato wixii dhiman aan wada dhisno oo aan isla soconno qof aan ka leenaha ma jiro waxaan diyaar u nahay dadkii ama lix sheeganaya ama saddex sheeganaya ama wixii goboladan u dhashay maamulkan way u siman yihiin ayagoo dhan inay kasoo wada qayb galaan odayaashii dhaqanka oo dadaalka badan sameeyey oo haddana u diyaarsan inay dadaalka kale ay sii geliyaan ayaa noo joogaan cidna laguma dulmin doono biidnillahi alkariim maamulkan qofna lagulama oloogi doono waxaan rajaynaynaa albaabadeena waa furan yihiin walaalahayna dib u heshiisiin ugu baaqaynaa soomaaliya dhammaanoo dhan waxaan ugu baaqaynaa dib u heshiisiin ummadda soomaaliyeed inay heshiiso gacmaha isqabsato ilaahay ay u tooba keento ilaahay loo noqdo ilaahayna uu nacfiyo dhibaatadii aan soo marnaysaan uga bixi lahayn gaar ahaan saddexdan gobol waxaan ka codsanaynaa in ilaahay loo tooba keeno gacmaha laisqabsado layscafiyo wixii dhacay laga tego xasuustaa ma xiriirsho waxyaalihi laisku qabtay iyo wax kale aanan la fiirinin la fiiriyo midnimada iyo qarannimada iyo dowladnimada marka maamulkan oo hadda bilowga ah waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay kii ummadda guul u keenay oo asigana aasaaskiisa u wanaagsanaaday inuu noqdo dowladda soomaaliyeedna sida ugu dhowo federaalka ayaan ula shaqayn doonaa caalamkana sidaas oo kale aan ula shaqayn doonaa haddii ilaahay edmo annaga waxaan ku baaqaynaa dib u heshiisiin iyo walaalnimo iyo midnimo iyo wadajir wax allaala wixii la kala tabanayo in lagu dhammeeyo si wadajira iyo wadahadal iyo walaalnimo in lagu dhammeeyo odayaasha dhaqanka ay noogu horeeyaan waxaan rabnaa wixii sacadaan ka bilowdo wax allaala wixii dib u heshiisiina inaan dib u heshiisiin ku raadino walaalahayna ku raadino walaalahayna waxaan ka rabnaa ayagana inay naga ogolaadaan inaan dib u heshiisiin galno heshiino hore u soconno dowlad loo dhan yahay oo dadkao dhan ay ka midaysan yihiin oy dadkao dhan iska arkayaan inay noo dhisanto ay nagala shaqeeyaan ayaan ka codsanaya kaasi waxa uu ahaa xildhibaan shariif xasan sheekh aadan oo maalmihii lasoo dhaafay isu magacaabay inuu yahay madaxweynaha koonfur galbeed ee saddexda gobol fadhigiisuna yahay magaalada baydhabo dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha maamul goboleedka koonfur galbeed ee lixda cabdulqaadir cabdiraxmaan cabdi oo maanta isna la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay gobolkaasi ku hayso faragelin qaawan waa sida uu hadalka u dhigaya cabdulqaadir ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa wasiirka beeraha ee maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed ee soomaaliya cabdulqaadir cabdiraxmaan ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey in iyadu ay ka dambayso dhibaatada ka jirta baydhaba mudane cabdiraxmaan cabdulqaadir cabdi ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay kala hadleen bishii lasoo dhaafay inay aqoonsato maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya si xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee ka jira goboladaasi uu dhibaato ka dhacdo oo lix gobol iyadoo ka dhisan saddex gobol laga dhisay Ee, marka waxaasoo dhan waxaa sabab u ah dowladda federaalka marka cid kale laguma eedeynayo waxaasoo dhan dowladda federaalka sabab u ah annagana marka markay arrintii dhibaatay ay aragtay dowladda federaalka ee, wadahadal aan la galnay ee, bishii shanaad ee, bisha hadda aan soo dhaafnay shanteedii ee, marka wadahadalkii oo furan dowladda waxay ku baaqday afar iyo toban cisho in dib loo dhigo shirka Ee, tiina waa looga biyo diiday kolleyba waa u jeedaa waxa meesha laga dhisay marka annaga kolley waxaan u taagannaha hadeertaan wadahadalkii dowladda federaalka in aan ka hor sugno maadaama hadeertaan aan maqlayno in aqoonsi dowladda federaalka naftigeeda ay aqoonsi bixisay marka ayagana kala hadlayaan gudoomiye baarlamaankana wixii kasoo baxa ma aqoonsanayna la leeyahay marka dowladdii ayada yaa manfadinba marka dhibaatadii muqdisho taallay ayaa halkan laga furay mas-uulkani waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin mar walba in dowladda soomaaliya ay la hadlaan inkastoo uu ku adkaysay inaysan marna ka tanaasuli doonin maamulkooda ka kooban lixda gobol wallaahi horta annaga eh, sida xaqiiqada markaan ku aan ka hadalno annaga dad dal ay dad raadinayaan nahay dad kursi raadinaya ma nihin Eh, raacid haddii la dhahana kulley horta dowladda federaalka ayaa wax walba horta eh, sababteeda meeshaan iska leh annaga kulleyba wadahadalaa noo furan warqadda aan qornayna waxay ku saabsan tahay in dowladda federaalka aan la gelayno eh, wadahadal eh, dib u heshiisiin ah Eh, cid kasta oo koonfur galbeed ka soo jeedo oo mabda aan lixda gobol ka soo horjeedo in aan la fadhiisanayno aan la hadlayno wax alla meeshaan waxaan meel isla dhiganana aan kolleyba wada dhisan doono laakiin waa tii waa laga degdegay Eh, dhibaatadan eh, dad baa ku dhintay hadda maalintii la dooranayay eh, shariifka laba qof baa ku dhimatay labana waa ku dhaawacanta mudaaraad baa ka dhacay magaaladii muranka hareeyey maamul samaynta gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ah mid taagan oo weli xal laga gaarin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha koonfur galbeed cabdulqaadir cabdiraxmaan cabdi waxaanu usoo noqonaynaa warbixinteenii ku saabsanayd bur dhacay oo magaalada baydhabo haatan ganacsatada ay ku haystaan magaalada islamar ahaantaana caafimaad darro aada u baahsan ay magaalada haatan ka jirto waa kan waryaheena magaalada baydhabo maxamed cabdicasiis salaad oo warbixintaas ka soo diray magaalada baydhabo magaalada baydhabo xarunta gobolka baay ayaa markii ugu horeysay shacabka ku dhaqan waxay ka cabanayaan raashiin dhacay oo ay sheegeen in gudaha magaalada lagu iibiyo kaasi oo saameyn iyo dhibaato intuba ku yeeshay shacabka raashinkan dhacay ayaa waxa uu yahay raashinka soomaalida ay u taqaano burka mana jirto ilaa ay haatan cid u geeriyootay ama cisbitaal loo geeyey balse shacabka ayaa walaac waxay ka muujinayaan dhibaatada ka imaan karta raashinkan dhacay baydhabo ayaa haatan waxaan si aan kala go' lahayn looga hadalhayaa burkan dhacay misna lagu iibiyo gudaha suuqyada kaasi oo dhibaato caafimaad u geystay shacab ku dhaqan gudaha magaalada iyo kuwo ka tegay intuba dhagtar idriis cabdi dhakta oo ka mid ah aqoon-yahanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa isna la hadlay xafiiska warqabadka idaacadda wadajir rediyo ee baydhabo isagoo inoo xaqiijiyey inay arrintaasi ay jirto
walahi la hadiiday wala waay waa magaalada walaha galay bur expiren eh d o urow lan dibadda dalad bay lagu kooy oo dadkan diyaasbaraha eh oo dhibaataa ku deertiyahay la xiriiri lankaas oo la rooga finland oo rooga walaray lankia isbitaala la jeeyay hersheehay la xiriiri isbitaalkii la jeeyay lanki wala la sheegay in maylaray dareerto oo maylaray bur oqii isticmaali ama ruuti aan isticmaalay ama canjeero eh kulley lankiya dhibaatadaas iyo hadda dhibaato isbitaala kala jara dhakaatir dibaddana ha sheegtay burkun baydhow markun laka gadow iyo wala fadaana intii bulshada laku reeba dadka gadow reeban waa kan dhaktar idris oo mar kale sharxaya dhibaatada uu geysan karo burkani dhacay haddii ay si isticmaalaan bulshada iyo waxa uu sababi karo ولن شيء لانك أو نوع عسد اللي جيسي أو فنلند جوجل لا ميل راي إنلندي ميل راي سلطان تجارة أو حديب معناها أس ميل راي هديك درس أن كسر إنك أنا قدي برتي هذا سلطان هذا وقت بين أو ميل راي ده كل يقول تجسوا قعبة على هالشيء كان دي أول شيء نوعه أو بركات هذا ولا ولا أنا بدو عبد كامل أن ديها تجارة أو دكتور سكر رايان والبيج لاين dadku hadda oo gobol degmada barsacdeeri u furo dadyo badana wala indhimadaayana may lehraaye beerfura indhimadaaya wala sheentay misig uga ee isticmaalayaan misigina cuseebka ma isticmaalayaan saas daraadee wal dhii dadka beerta macnaha indhimadaaya walba wal hadda faleesha haysan misiga faylana haysan
ugu dambeyntii xidhiiro dhowr ah oo aynu la sameynay agaasimaha iyo dhakhaatiirta cisbitalka guud ee gobolka baay waxay inoo xaqiijiyeen in ilaa iyo haatan aan la soo gaarsiin cisbitalka bukaan la ildaran raashiinkaas dhacay maamulka koonfur galbeed soomaaliya kan gobolka baay iyo kan degmada baydhabo ilaa iyo haatan kama uusan soo bixin warar ku saabsan raashiinkaasi dhacay wakhti ay magaalada baydhabo shacabkeeda si aada ay u hadalhayaan guud ahaan raashiinkaasi dhacay maxamed abdicasiy salaad wadajir rediyo magaalada baydhabo xarunta gobolka baay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mar warbixintaas maxamed uu nooga soo diray magaalada baydhabo ee caasimada gobolka baay sida uu kusoo waramayo waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi waxaa dhibaatooyin aada u ballaaran haatan ku haystaa magaalada baardheere iyo weliba goobo ay kaga qaxeen magaalada kadib kolkii roobab iyo isugu darsamay daadka webiga dadka ku dhaqan degmada baardheere waa kan axmed oo warbixintaas inoo daadihiya horta laba roob ayaa ku da'day magaalada baardheere mid afar iyo labaatan saacadood ayuu socday googooskiisana waxaan laba saac dhammayn buu ahaa shan boqol iyo konton guri ayay biyuhu qaadeen meeshaas oo raashin iyo wax walba oo yiilay ay xaaqeen dadka bohosha gowgeeda ku teedsan oo ay qaadeenna waa dadka ugu liita dadka degganaa magaalada baardheere raashin ha ahaado maacuunti ha ahaado dhammaan wuu ka qaaday wax gurmada iyo wax u yimid male roobkii labaad oo ka awood badnaa oo muddo soddon saacadoodoo da'ayay wixii uu kala googoynayey na ay dhammayn shan saacadood oo keliya wuxuu ku daray boqol guri oo kale halkaasoo lix boqol iyo konton guri ay qaadeen marka lix boqol iyo konton guri wax alla wixii raashin yiilay wixii abag yiilay wixii yiilay maacuun dhammaan wuu qaada waxaan baaq u jeedinayaa ummadda soomaaliyeed ummadda islaamka ah iyo aadanaha dhammaantii dadkaas oo ahaa dadkii ugu faqiirsanaa meesha iyada ah in aad ay gargaaraan dadkaas oo wixii tabaala ay la soo gaari karaan inay la soo gaaraan bohol baa dhex martay magaalada weyn bohoshaas oo awal solidarity ay ka dhigtay buundo buundadiina hadda dumid ayay qarka u saaran tahay waxaana keenay in dadkii ay degeen buusas guryaha guryihii ay meeshii aan loogu talagelin dowladda xaaraamka ahaydna ay bixiyeen maamuladii kala dambeeyey gudihii booshi ay duugantay waxaa ka baxay geedo waaweyn waxay noqotay qashinqubkii lagu shubahayey dhammaan magaalada wax ka yimaada gudaheedii markay yimaadeen booshi way xirantay
kaasi waxa uu ahaa mid ka mida guddoomiyaha guddiga isu xilsaaray dadkaasi ka barakacay magaalada baardheere ee roobabka u biyaha isugu darsameen kuwaasoo haatan gargaar doonaya in la gaarsiiyo weli waxaad ku guda jirnaa wararkeenii maantaan idinku talagalnay dowladda kenya ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka dhawaajisay maanta in xarakada shabaab ay rabto in dalkeeda ay ka dhigto meel dadka isku dagaalaan qaab diimeed waa kan waryaheena axmed cumar xukuumadda kenya ayaa xarakada al-shabaab ku eedeysay inay doonayso in dagaal diimeed ay ka dhex abuurto shacabka kenya kadib dilkii siddeedaatan qof oo ka mid ahaa rakaab la socday bas ka tegay magaalada mandheera kuna sii jeeday magaalada nairobi ee dalka kenya kuwaasoo ay muslim iyo masiixi u kala saareen cabdulqaadir maxamed oo ah la taliyaha madaxweynaha kenya ayaa sheegay in al-shabaab uu qorshahoodu u yahay in kenya uu ka qarxo dagaal diimeed ku dhisan waxaana uu shacabka kenya kaga digay inay u dagaalamaan muslim iyo kristaan shacabka kenya waxaan ugu baaqayaa diin kasta oo ay aaminsan yihiin inay muujiyaan midnimo oo ay si wada jir ah uga soo horjeestaan dembiyada ay geysanayaan xarakada al-shabaab si shaki u kala geliso ayuu hadalkiisa ku daray cabdulqaadir maxamed hadalkan afhayeenka madaxweynaha kenya ayaa imaanaya xilli afhayeenka al-shabaab uu shalay sheegay in mas-uul ay ka yihiin dilkii dadkan masiixiga ayna u argudayaan muslimiinta ay ciidamada kenya ku diliyaan magaalada mombasa rakaabkii saarnaa baska ayaa waxay isugu jireen muslimiin iyo masiixiyiin iyadoo xarakada al-shabaabna ay u kala saareen muslim iyo masiixi dabadeedna ay ka toogteen madaxa siddeed iyo labaatan qof oo isugu jiray rag iyo dumar kuwaasi oo qirtay inay yihiin masiixiyiin si kastaba arrintu haatee xarakada al-shabaab ayaa tan iyo markii ay ciidamada kenya u soo dirtay gudaha dalka soomaaliya sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobankii waxay kenya ka waday ololo dagaal oo ay ku dishay dad isugu jira shacab iyo ciidamo axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed ayadoo haatan aynu soo gaarnay xilligii barnaamijkeenaan isku macsalaameyn jirnay waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureen yuusuf sheekh cadow iyo farsamayaqaan maxamed siidow oo idiin leh intuba inta dib dambe toddobaadka dambe barnaamij kaloo xiise leh aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa warbixintan ugu dambeysa oo ah eed loo soo jeediyey xarakada shabaab taasi oo ku aadan in ceelbiyuud ku hareereysan degmada kismaayo ay sun ku shubeen maamulka ku-meel gaarka ee jubba mas-uuliyiintooda ayaa ku eedeeyey xarakada al-shabaab dagaalamayaashooda inay sumeeyeen ceelal biyaha laga cabi jiray oo ku yaala deegaanka buuloguduud oo hoos taga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose taliya ku-xigeenka ciidamada maamulka ku-meel gaarka ee jubba maxamuud qaalib ayaa sheegay in al-shabaab saddex ceel ay sumeeyeen kadibna ceelashaasi ay duugeen sida uu hadalka u yirina sababta waxa uu ku sheegay in shabaabku ay ka baqayeen in ciidamada amisom iyo kuwa maamulka jubba ay deegaankaasi weeraraan
haddaan ceelashaa warbixinkaasi waa war xaqiiqa ah digirta oo ah wax wax lagu sameeyo iyo sunbaa lagu daadiyey ceelashina waa la aasay ceelashuna waxay ku yaalaan booroguriidna waa saddex cil waa qoladan munxarifiinta ee al-shabaab laleehay xaqiiqa ahaan sababta markii roobku maanu sidan u da-ahaynin marka ciidamadan amisom iyo kuwan jubbaland oo isgarabsanaya marka ay meesha imaadeen ayaa si ayna u cabin u biyo waayeen oo ama ay biyo dhaansi u noqdaan ama ay u oomaan sababteed bay sidan u yeeleen marka iyaga oon ka ixtiraadaynin dad shacabaa ka cabeeyey iyo dadka shicibkaana dad qiimeeyo nimanka dhimaasaa u taqaanid